cabdiraxmaan yuusuf rabbi oo ah guddoomiyaha xisbiga shacabka ee maamulka isku magacaabay jubbaland islamarkaana ah mucaaradka axmed madoobe kana mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada maamulkaasi isagoo ka soo kici timay garoonka diyaaradaha ee muqdisho kana degay gegada kismaayo ayaa weerar afka ah wuxuu ku qaaday axmed madoobe isagoo ugu baaqay inuu oggolaado in lala tartamo wuxuu sheegay in wax laga xumaada tahay in wariyaasha ku sugan kismaayo looga cagajugleeyo inaanay soo bandhigi karin ololaha doorashada ee shakhsiyaadka mucaaradka ku ah axmed madoobe waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya in wariyaasha lagu cadajugleeyo in ayna mucaaradka ayna waxba ka duubin arrintaasi waa arrin mudan cambaaraynta falalka noocaasoo kale ah waxba ma siyaadiyaan laakiin wax unbay maaragtay ay sii fogeeyaan wax unbay maaragtay dhibaato ay abuuraan marka waxaan leeyahay madaxweynihii hore ee jubbaland intii aad soo xukumi kartay jubbaland waa soo xukuntay maanta waxaa loo baahan yahay maalintii caqliga uu shaqayn lahaa dadka reer jubbalandna aada maaragtay taladooda dhexda dhigi lahayd la tashi aada la samayn lahayd saamileyda siyaasadda reer jubbaland wax lala cararay meel laguma tago eh axmedow dib u fiiri taariikhahaas iyo magaranaysaa waaqacaas horey usoo dhacay iyo meelaha ay ku dambeeyeen damaca maaragtay guraacan uuna kula fogaanin baan leeyahay
weerarkan uu mas-uulkan ku qaaday madaxweynaha maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa ku soo aadaya iyadoo waayadii dambe uu khilaaf siyaasadeed oo xoogan u dhexeeyey jubbaland iyo dowladda federaalka